أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastooo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka wararka qodobadan caawa dhegaystayaal barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah dowladda saliibiyadda ah ee itoobiya oo mar kale si adag uga hadashay boobka badda soomaaliya iyo joogitaanka ciidamadeeda gobollada dalka soomaaliya barnaamijka ayaan ku falanqayn doonnaa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah guddiga maaraynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo biyoxireen weyn ka sameeyey degmada ceelcadde ee wilaayada gedo bulshada iyo waxgaradka degmadaasi oo si weyn u bogaadiyey waxqabadkaasi barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa sidoo kale caawa faafreebka waxaad ku dhegaysan doontaan dagaalla u dhexeeya canfarta iyo soomaalida oo dib uga qarxay qaybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee itoobiyaanka gumaysto dagaalladaasi deegaannada ay ka dhaceen iyo wararkii ugu dambeeyey ayaan barnaamijka idinku maqashiin doonnaa waxaa sidoo kale faafreebka ka marnaan doonin wararkii ugu dambeeyey xaaladda filistiin duqaymaha yahuudda iyo howlgalka duufaanta alaqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta maahir maxamed iyo ismaaciil salaad ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaadna si toosaa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aan ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa dowladda saliibiyadda ah ee itoobiya ayaa mar kale si adag uga hadashay boobka badda soomaaliya iyo joogitaanka ciidamadeeda ee gobollada dalka dagaalla u dhexeeya canfarta iyo soomaalida oo dib uga qarxay qaybo ka mida dhulka soomaaliyeed ee itoobiyaanku ay gumaystaan iyo qodobo kale waxaan ku eegi doonnaa xubinteennii hadalhaynta warbaahinta oo halkan uu ka soo jeedinayo walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa janalka wararka ee kataib janalka waxa uu maanta faafiyey gaar ahaan gelinkii dambe waxa uu faafiyey muuqaal qeyb ka ah horumarka beeraha ee wilaayaadka islaamiga waxaana ciwaanka muuqaalka uu faafiyey kataib al ikhbaariya uu ahaa sida tan daawo horumarka beeraha wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose markan faysal waxaan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa faysalow lagu daabacay mareegta soomaali meemo haddii aan mid ka mid ah soo qabanno etoobiya oo mar kale si adag uga hadashay boobka badda soomaaliya iyo mustaqbalka ciidamadeeda ku sugan gobolada dalka warbixintu waxay ku bilaabanaysaa mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda xabashida etoobiya ayaa sheegay in marnaba aysan ka laaban doonin heshiiskii xaaraanta ahaa ee dowladdiisu ay la gashay maamulka isku magacaabay somalilan ambasador cabdicasiis aadam oo ah la taliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda adis ababa ayaa koox wariyaal iyo diblomaasiyiin ah u sheegay in isfahamkii dhanka badda ee dhex maray abiy iyo muuse biixi uu dhaqangal noqon doono isagoo weerar afkaha ku qaaday xukuumadda xasan gurgurte isagoo hadallo ka jeedinayay machadka diblomaasiyadda ee taabacsan wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya ayuu yidhi gaaritaanka etoobiya ee biyaha badda cas wuxuu suurto gelinayaa in uu sare u kaco wax isdhaafsiga ganacsi ee nagala dhexeeya soomaaliya oo hadda leh xeeb dhirirkeedu yahay saddex kun oo kilomitir ayuu yidhi cabdilcasiis aadam mas-uulkan xabashiga ah ayaa duray mowqifka xukuumadda muqdisho ee ku aadan heshiiskii badda ee dhex maray etoobiya iyo somalilan wuxuuna carabaabay in heshiiskaasi uu dhaqangal noqon doono isku dayada liite ee xukuumadda muqdisho ay ku durayso heshiiska aan galnay waa mid indhaha looga leexinayo fashilka weyn ee gudaha ka haysto wax saameyn ah kuma yeelan doono heshiiska ay etoobiya ku gaarayso biyaha badda cas ayuu hadalkiisa sii raaciyey la taliyaha wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya warbixinta soomaali meemo oo sii socota ayaa lagu yiri sarkaalkan etoobiyaanka ah oo ku dheeraaday dhamaciisa guracan ee ku aadan qabsashada qeyba ka mid ah badda soomaaliya ayaa ku jeesjeesay dowladda xasan gurguurte isaga oo sheegay in haddii ciidanka etoobiya ay isaga baxaan soomaaliya ay maalmo kooban gudahood dagaalyahanada shabaabul mujaahidiin la wareegi doonaan dalka taariikhdu markii ay ku beegnayd kowdii bisha koowaad labada kun afariyo labaatan ayuu muuse biixi abiy axmed u saxiixay in etoobiya la siiyo qayba ka mid ah badda soomaaliya waxaana heshiiskaas ka dhiidhiyey shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah iyo hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab markan walaalka waxaan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayaa mareegta lagu daabacay haddii aan mid ka mid ah soo qabanno xuutiyiinta oo xiray masjid ku yaal sancaa kadib markii ay imaamka ku qabsadeen arrin yaab leh maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa albaabada isugu dhuftay ayaa lagu yiri warbixinta mid ka mid ah masaajidda ku yaal degmada arxab oo ka tirsan magaalada sancaa ee caasimada dalka yemen arrinta ay u xireen masjidka ayaa ah mid ay dadku aad ula yaabeen waxayna u sababeeyeen in imaamka masjidka uu jeediyey khudbad uu dhexdeeda ku yidri allah ha ka raali noqdo saxaabada ilawareedyo maxalli ah ayaa sheegaya in maleeshiyadu ay gudaha u galeen masjidka weyn ee ku yaala degmada arxab maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay iyagoona intaas kadib mimbarka ka soo dejiyey khadiibka kana hor istaagay in uu salaada jimcaha tujiyo dadka waxay intaasi ku dareen in maleeshiyaadka ay imaamka ku qabsadeen inuu khudbadiisa kusoo daray inuu allah raalli ahaanshiyo u weydiiyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim sida abuubakar cumar iyo cuhmaan maleeshiyaadka u bareeray tallaabadan ayaa arrinkan ku dhaqaaqay iyagoo fulinaya amar iyo tawjiihaad horey uga soo baxay madaxa golaha sare ee siyaasadda maleeshiyaadka xuutiyiinta kuwaasi oo ku aadanaa in allah raalli ahaansho loo weydiin karin saxaabada ridwaanullaahi calayhim maleeshiyaadka raafidada ah ayaa khudbada masaajidka ku soo rogay inay akhriyaan khudbado ay bixinayso hay-adda waxa loogu yeero hanuuninta ee hoostaga wasaarad ku-sheega awqaafta ee xuutiyiinta kuwaas oo ay ku gudbinayaan fariimahooda sumaysan islamarkaana ay ku durayaan diinta islaamka markan walaalka faysalo waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa mareegta calamada lagu daabacay haddii aan mid ka mid ah soo qabanno dagaal culus oo mar kale dhex maray soomaalida iyo canfarta warbixinta ayaa ku bilaabanaysa dagaalka u dhexeeya maleeshiyada liyu booliska soomaalida iyo kuwa canfarta ayaa weli ka soconaya deegaano ka tirsan galbeedka gobolka city ee dhulka soomaali galbeed halkaasoo ay isku hayaan soomaalida iyo canfarta inkastoo maanta uusan dagaalka la mid ahayn kuwa maalmihii hore dhacayay sababa ku aadan roobab mahiigaan ah oo halkaasi ka da-ay haddana waxaa la sheegay in uu socdo dagaal u dhexeeya labada dhinac maleeshiyaadka mustafa cagjar iyo kuwa canfarta ayaana isku fara saaray qayba ka mid ah galbeedka gobolka city dagaalka ugu culus ayaa dhacay maalinnimadii shalay wuxuuna dagaalkaasi ka qarxay deegaano dhowr ah oo uu ka mid yahay deegaanka dhambaala halkaasoo ay soo weerareen maleeshiya oo ka tirsan kuwa cafarta balse ay iska horimaadyo culus kala kulmeen dhanka maleeshiyaadka soomaalida dibna ay u celiyeen khasaare culus ayaa lasoo wariyey in dagaaladii shalay ay kasoo kala gaareen labada dhinac maleeshiyaadka mustafa cagjar waxay sheegeen inay dileen askar iyo saraakiil ka tirsan kuwa cafarta dhanka cafartana waxay sheegteen guulo dagaalada u dhexeeya soomaalida iyo cafarta ayaa sii xoogeystay shantii maalmood ee lasoo dhaafay dagaalada hadda soconaya ayaana lagu tilmaamay faysalow kuwii ugu cuslaa ee iska horimaadi ah marka loo eego sanadadan dambe aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ka dhaliyey hilibka geela oo laga waayey suuqyada muqdisho kawaanada hilibka ee gobolka banaadir ayaa maanta ayaan maanta lagu qalin hilibka geela ganacsatada hilibkaasi ayaa sababta ku sheegay faysalow in lacago baad ah oo xaddhaaf ah ay murtadiinta kusoo rogeen kuwaas oo gaaraya ilaa toban doolar waa kuwan mar ay arrimahaasi ka hadlayeen saaka kawaanada muqdisho waxay dareemayaan geella'aan waxaa ugu wacana geella'aanta canshuurtii oo la kordhiyey marka cabasho aawgeed dadku way ka bixi waayeen beesadii wixiina qarashka waa iska badan yahay canshuur kala yimaan toban iyo sagaal canshuur kalaa jirta ninkii qalaaya lacagow rabaa ninka keenaaya lacagow rabaa ninka wadaaya lacagow rabaa ninkii laga gadaaya lacagow rabaa marka geelana waa lagu wada noolyaho toban qofood ka badanaa ku nool halkii neefgeel haa maanta kawaankii waa arkaysaa xamarweyne kawaankii magaalada muqdisho ugu weynaa buu ahaa magaalada muqdisho kawaanki ugu xamarin u ahaa maanta waa arkaysaa hilib geel ma yaallo ari bisa yaala ari yar baa yaalla marka saame weyn baa yeelanaysaa magaalada muqdisho waa dadka soomaali waxa celisha geela waay ari iyo lo waxba dadka matalaan maanta maqaayo badanaa maanta muqdisho aa la xiray dad badanoo maqaaxya ayaa maanta aa xiray waxaa loo xiray sababa geel aawiis aa loo shaqeeyay dadka xamarku nool badanaa looda ma cunaanba geela cunaan mutaa marka saame weyn saame weyn ayay ku yeelan kartaa maanta ariga loda haa aad bay u qaaliyoobeen maadaama geela maqan yahay ariga loda aad baa lala qiimihii qiimo ka badan baa ummadda laga gadaa ummaddii waa lagu dhibaa alxamdulilah waa aragna xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna caawa waa naga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جرى waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtowyo iyo howlgalka duufaanta alaaqsa walaalkeen ismaaciil ayaa noo soo koobaya wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa maanta duqaymo waxay ka geysteen magaalada khaza halkaasoo ay ku shahiideen dad fara badan waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay geysteen ilaa shan xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya afartan iyo sideed ruux halkaay ku dhaawacmeen toddobaatan iyo sagaal kale oo filistiiniyiin ah goobaha yahuuddu ay xasuuqyada maanta ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada rafax ee dhacda koonfurta magaalada khaza waxaana halkaasi maanta keliya ku shahiiday dad gaaraya lix iyo toban ruux oo filistiiniyiin ah iyadoona dadkaasi shahiiday shan ka mid ah ay caruur ahaayeen halka laba kalena ay ahaayeen haween waxaana dadka shahiiday ka mid ahaa qoys ka koobnaa aabbo iyo xaaskii uu qabay oo uur lahayd iyo wiil ay dhashay oo ku shahiiday magaalada rafax ee koonfurta khaza sidoo kale goobaha yahuuddu ay xasuuqida ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada nusayraad iyo deegaano kale oo dhaca waqooyiga magaalada khaza goobaha sidoo kale yahuuddu ay duqeymaha ka geysteen waxaa ka mid ah xaafadda lagu magacaabo xayi tufaax oo ku taala magaalada khaza warbaahintu waxay maanta baahinayeen muuqaal ku aadan diyaaradaha yahuudda oo sawaariiq culculus ku garaacaya xaafaddaasi oo dad fara badanna ay ku shahiideen sidoo kale goobaha yahuuddu ay xasuuqida ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada deerel balax halkaasi oo lagu soo waramaya inay ku shahiideen dad fara badan oo filistiiniyiin ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen sida muuqaalo maanta warbaahintu ay baahiyeen lagu soo bandhigay shuhadadii dhaawaca oo laga daadgureynayo goobtaasi dhinaca kale maantay ku dhowaad ilaa boqol iyo konton ruux oo shuhado ah ayaa laga soo saaray barxadda cisbitaalka naasir ee ku yaala mandiqada khanyunis dadkani ayaa la tilmaamayaa in ay dileen ciidanka yahuudda kii ay qabsadeen cisbitaalkaasi oo dhowaan ay isaga baxeen dadkaasi oo meelo kala duwan oo cisbitaalka ku yaala ay yuhuuddu ku duugeen ayaa laga soo saaray halkaasi iyadoona iyadoona lagu aasay magaalada khaza waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yahuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yahuudda waaxda caafimaadka khaza waxay sheegtay caawa in tirada guud ee shuhadadu ay iminka marayso afar iyo soddon kun iyo sagaashan iyo toddoba ruux inay shahiideen shan iyo toban kun oo ka mida dadkaasi waa caruur sida waaxda caafimaadka khaza ay sheegtay dhaawacu wuxuu marayaa lix iyo toddobaatan kun sagaal boqol iyo siddeetan ruux bal markan aan eegno halkee ayay maraysaa qhaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda iska horimaadi u dhexeeya xoogaga muqaawamada reer falastiin iyo ciidanka yahuudda ayaa maanta waxa ay ka dhaceen qayba ka mid a magaalada khaza iska horimaadadaasi ayaa khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey ciidanka yahuudda dhinaca kale ciidamada yahuudda ayaa maanta waxa ay isaga insixaabeen oo isaga baxeen xerada qaxootiga ee nuuru shamsi ee ku taalla mandiqada duulkaram ee daanta galbeed ee dhulka filistiin kadib markii halkaasi shalay ay ka dhaceen iskahorimaadyo xoogan oo u dhexeeya xoogaga muqaawamada reer falastiin iyo ciidanka yahuudda iyadoona iskahorimaadadaasina yahuudda askar looga dilay kuwo kalena looga dhaawacay xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa nagaynta
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaag dhegaystayaal markanna wilaayada islaamiga ah ee gado guddigii maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mashruuc weyn oo biyo xireen ah ka sameeyey degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gedo xilliyada roobabku ay da-aan ayaa waxaa magaalada soo geli jiray daadad waaweyn oo biyo dhigi jiray qaar ka mid ah waddooyinka iyo xaafadaha magaaladaasi kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan ay dadka iyo duunyadaba ku qabeen ilaa qiyaastii siddeed kilomitir oo biyo xireen ah ayaa magaalada lagu sameeyey waxaana arrinkaas si weyn u bogaadiyey qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmadaasi ceelcadde iyo deegaanada ku dhowdhow haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada gedo gaar ahaan odayaasha degmada ceelcadde oo bogaadinaya mashruuca biyoxireenka ee guddiga uu halkaa ka hirgeliyey alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilah meeshan waxaan ku fadhinaa odayaashii degmada ceelcadde mashruuc biyoxireen ahaa oo laga wareejinaya magaalada biyaha mashruucaasu mashruuc ballaaran buu ahaa ceelcadde muddo fara badan baa biyo fariisanayeen war balli caadi huu noqda sanad walbaba kolkii uu roobku do-o roobku xoog badan magaalada waa laga tegaya guryuhuna waxay tagayeen mareedda saddexaad marka dhibaataa lagu qabay xoolo badanna waa ku khasaareenoo maal badan oo badeecooyinka la keenaya hadda kahor wax badan ku khasaaray sidaa darteed taas waxaa dhacday marka in mashruucan lasoo helo boqol iyo konton saacadood oo cagaf ay wareejinayso siday odayaashii hore sheegeen haddee sideed kilomitir sideed iyo bar ilaa sagaal meeshaasuu noqday isku celcelin waxaa la rajaynayaa in mashruucaasu guulaystay waxaa intaas weheliyo mashruucaas beero dirdir la yidhaahdaan biyahaasu tegi jireen kolka hore way soo jabsadeenoo way ka soo wareegteen diirdirana wuxuu noo jiraa sagaal kilomitir biyahaas dirdirra imaadana waxay ka imaadaan soddon kilomitir daaq iyo beeraba waa laga heli jira daaq iyo badarba waa laga heli jira waxaa dhacday biyihii inay toos noo dhaafaan iyagoo tuubo ah haddana waxaan codsanaynaa mar labaad in biyahaas beeraha laga leexiyo oo loo leexiyo dhul daaqsin leh oo beer leh oo si looga faa'iidaysto waxaana ilaahay ka baryaynaa in kuwii soo qalqaaliyey kuwii noo keenay dadkii ka shaqeeyey khayr baan u rajaynaynaa khayr baan u rajaynaynaa waa ilaahay inuu barakeeyo aakhiradooda alla wanaajiyo adduunkooda alla wanaajiyo mahaddaas allaan u celinaynaa haddaan odayaashina waa mahad celinaynaa waxaana rajaynaynaa mashruucaas kale oo biyahan toos u baxayo oo garbahaaraya aadayo loo leexiyo meel beerana leh daaqsilna leh si looga faa'iidaysto intaasna waa codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu bismillaah ilaahay baa mahad iskale ilaahiga annagoo islaam ah oo odayaal iyo maamul iyo idaacad intaba isugu jira isugu kaanra keenay maxfalkan quruxda badan ilaahigaasaan u mahadinaynaa mar hore iyo mar dambaba nicmo dhammaanteedna nagu manaystay isagaa mahad leh bacdal mahad magaaladan waxaa jirtay markii roobabka do-aan xilli roobeedka in roobka da-ah biyaha ka soo baxa fatahaado ay ku haayeen dhinac walba ay ka soo geli jireen magaalada oo marar badan looga bannaanbaxay oo dulalka laga aaday ilaahi baa mahadda iska leh maanta walaayada degmada iyo gobolka oo xil weyn iska saaray in magaalada biyaha laga xiro ay u gudbiyaan xarakada guud codsi ay u gudbiyaan laga soo aqbalo ayagana odayaasha codsigii ay u gudbiyeen ay sii gudbiyeen waa ka mahad celinaynaa walaayada degmada iyo gobolka oo dadaalay waa u mahad celinaynaa xarakada guud oo cabashadii u gudubtay ka jawaabta oo ka falcelisayna waa u mahad celinaynaa ilahi baa mahaddaa iska leh biyahaas magaaladana kharqiya una gudba meel fog oo jabsaday dhulkay marayeen bahol ka dhigtay biyahooduna ayna ku istaagaynin deegaanka taas oo magaaladii labadii dhinacba laga soo xiray waad maqlaysaan kilomitir ahaan markii la isu geeya labada dhinacba intuu la egyahay arrintaa waa ka mahad celinaynaa way dadaaleen waajib saarnaa weeye walaayadu waxay mas-uul ka tahay deegaanka lagu noolyahay oo ay xukumaan wixii dhib ahoo ka jira waxay ka qaban karaan inay ka qabtaan waxay waxna ka qaban karin ay gudbiyaan oo la kaashadaan xarakada guud waa uga mahad celinaynaa ilaahay baa mahaddaa leh waajibkoodii bay guteen waana ku ammaanaynaa sida dadaalka ay sameeyeenna waa ku ammaanaynaa waa ku ammaanaynaa waana uga mahcelinaynaa mahaddaa ilaahay bay u sugan tahay ayagana uga mahadcelinaynaa intaa ayaan ku soo ururinaynaa wixii dhiman oo kale oo hadba baahi degmaana sidaas sidaas iyo si la eg baan u soo gudbinaynaa codsiyada baahida ka jirta deegaanka haddana tanna waa ka mahadcelinaynaa midda dambana waa sugaynaa rajaan ka qabnaa haddii ilaahay ka raali noqdo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu بسم الله الحمد لله رب العالمين وبين نستعين على أمر الدين والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم أولا إلهي بقى مهد اسكري allihii macbuudka ahaa oo wax walba haysiiyey caafimaadkana siiyey nabadgelyadana siiyey allahaasaa mahad dhammaanteed iskale bacdamaa waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin ee arrinkan hadda laga hadlahayo suuro gelisay kana wado jihaadka islaamiga bariga afrika ummaddan oo ugu yeerayso wax kasta oo bulshada waxqabadkeeda ana u istaagtay dalka iyo diinta iyo dadkana inay difaacaan u istaagay ayagana mahad baan u celinaynaa waxaan leeyahay biyoxiraankii degmada ceel cadde ee ahna hadda xarunta gobolka walaayada gedo hawshii laga qabtay aad iyo aad bay bulshada reer caalcad u farax gelisay sida odayaasha hadda ay ka hadlahayeen dhul sideed kilomitir iyo bar ah baa biyihii laga xanibay magaaladan waxay ahayd wax kasta oo nawaaxiga laga xukumo degmada caalcadda laga xukumo biyaheedaa isugu imaan jiri waa laga barakici jiri wax alla wixii guri la deganaa oo xaafad ahaa iyo wixii ganacsi ahaa intaba waa laga barakici jiri ilaahay falligii bixiraan baa loo sameeyey biyihii waa laga wareejiyey juhdi badan baa lagu bixiyey aad bay xarakada saakumlahu khayriyo aad isugu dhabarjibisay bixiraan caalami ah ayaa laga sameeyey aad bay arintaas bulshada reer ceelcadda haddii aan nahay yaan ugu faraxsannahay waxaan codsanaynaa waxaa jirto waxyaabo badan oo kale oo dhiman oo maaragtaa yaa jiro oo in boholaha ku soo shubo oo hadda magaalada laga xanibay in haddana meel kore oo haddana dhul beereed ah oo boholo waaweyn ka soo dilaaceen in wax laga qabto u baahan ayadana way jirtaa sida meesha la yidhahdo dhulbeereedka diir diire bohol weyn baa ku imaado bohoshaas biyaheeda waa meeshii magaalada ay ka soo gelahayeen in maxay rabtaa mar labaad in la xiro oo duurka macnaha boodaha daaqsinta in lagu leexiyay rabtaa si macnaha biyahan tankooda haddana isu soo dhimmaan oo maaragtaa bixiraankana haddana ay hadda u inqilaabin oo u soo jabsanin ayadana intaasna waxaan ka codsanaynaa xarakada yaan ka codsanaynaa iyo maktabkii ku shaqa lahaa iyo walaayadeenna gobolka inay arrintaas maarata dib ay u eegaan aad baan u soo dhawaynaynaa waxqabadka ma ku eka waxqabadka xarakada biyoxidheenkan keliya wax badan oo badan oo badan bay xarakooda qabatay hadday waxbarasho tahay iyo hadday maaragtaa difaac tahay iyo hadday maaragtaa waxa ay qabatay wax hadda halkaana kusoo kooba karna maaha munaasabadan ee hadda biyoxidheenka ah aad baan ugu mahadnaqaynaa wabilahi towfiiq alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wbihi nastaciinu calaa umuuri dunya wddiin wsali allahuma wsalama calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalim amaa bacdu awalan waxaan u mahad celinaynaa alla jala jalaaluhu ilaahi subxaanahu watacaala ayaan mahad dhammaanteed u celinaynaa allihii na siiyey nicmatu alislaam waaliimaan wa nicmatu almni waalistiqraar wa nicmatu almatar allihii nimcooyinkaas kala duwan na siiyey ayaan u mahad celinaynaa mahad dhammaanteed humma intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin iyo amiirkooda waxaan nahay odayaashii degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gedo waxaan joognaa gunaanadkii iyo gebagabadii biyoxiraankii weynaa ee mashruucii biyoxiraanka magaalada ceelcaddo lagu gabagabaynayay ayaan joognaa biyoxireenkaas oo isku celcelis sagaal kilomitir ilaa sideed kilomitir u dhaxeeyo meeshaas oo magaalada biyo badan oo fatahaada ay kasoo geli jireen biyihii ayaga ahaa xarakada ayaa xirtay gaar ahaan guddiga u qaabilsan ayaa arrintaas fuliyey in baadan baan ooga mahad celinaynaa ayaga iyo inta kala qayb qaadatay iyo guud ahaan xarakadaba waan u ducaynaynaa ilaahay inuu ka abaalmariyo ayaan u ducaynaynaa arrintaas waa arrin lagu diirsaday waa arrin farxaddeeda la dareemay waa arrin waxqabadkeeda la dareemay insha allahu tacaala horumarkaas iyo mid kale oo kasii wanaagsan oo kasii badanno waan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala aad iyo aad baynu u mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
وفخرا سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaana weli ku guda jirnaa markanna kanaalka kataib al ikhbaariya ayaa maanta baahiyey muuqaal ku saabsan horumarka beeraha wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose muuqaalka ayaa lagu daawanayaa beeraha wilaayadaasi iyo bulshada muslimiinta ah oo aad u tabcanaya
magacayga waxaa lahahdaa cabdulaahi cali saleebaan waxaan ka mid ahay odayaasha deegaanka degmada kurtuwaarey ahna haddana beeraleyda degmada kurtuwaarey maasha allah waxaanu nahay dad iskaashata ah laakiin dadku haddaan hadda idhahda iskaashato waxay odhanayaan iskaashatada waxa la sheegaya maxaa waaye dan wadaag baa magacu ku baxay markii hore laakiin dan wadaag maxaa macnaheedu yahay waa iskaashato dad walaala ah oo waxwada leh oo isu nool ah weeye beerahan aad arkayso hadda beertan aan dhex taagannahay waa beer galleeya waa dalaga nolosha bini'aadanka ugu muhiimsan weeyaan gellaydan waxay ku baxdaa sideedaba xilliga oo ay ku baxdo toddobaatan iyo shan beri waa lagu cunaa toddobaatan iyo shan beri hadda gellaydan aan gacanta ku hayaa hadday u badato toddobaatan iyo shan beri bay joogtaa sagaashan beri xaafadda ama siddeetan iyo shan reerka ayaa soor ka dhigta oo shiita maxaanku idhaahdaa boqol iyo labaatanna gurigayba ku tagtaa beertay ka tagtaa afar bilood waa la jafaa gurigayba tagtaa afar bilood kadib gurigay tegaysaa laakiin waxay bilow cunnadeedu ka bilaabanaysaa toddobaatan iyo shan beri bay ka bilaabanaysaa toddobaatanka ninkii baahan wuu taataabtaa oo waxbuu ka raadiya laakiin cunnada oo qof ka baahi beelayo toddobaatan iyo shan beri weeye toddobaatan iyo shan ilaa boqol iyo labaatanka inta u dhaxaysa nolosha bini'aadankay ka mid noqotay dadka maaragtay ku nool waa nolosha ugu qaalisan ee muhiimka ah ee khaas ahaan dadkan beeralayda ah nolosha ugu qiimaha badan le weeyaan
وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يك من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن بسم الله مقعي حسين علم محمود waxaan ka mid ahay odayaasha degan degmada kurtunwaarey waxaan taagannahay beeraha degmada kurtunwaarey qayb ka mida oo la yidhaahdo finto uno sidaa daraaddeed maanta waxaa inaan ka hadla rabaa sisinta oo nooga baxa dhulkeenna koow abuur waa la abuuraa mar gacana makiina lagu falaa mar waa la firdhiyaa marka la abuurayo marka hore beerta waa la jilafaa waa la waraabaa waa la jilafaa waa la abuuraa cayayaamaa jira cuna waa la buufiyaa heerkan hadda hadda heerka ay taagan tahay waxay ku jirtaa tiro toddoba lixdan iyo konton iyo shan dhexdooda waxayna ku kartaa siddeetan siddeetan ka bacdi waa la siibaa waxay tubnaataa shan iyo toban beri markaa kabacdi iyada waxyaabaha markay soo korayaan la manaafacaso kuma jirto ilaa ay loor gasho oo suuq aad geysato ka qadayn maysid marka intaasay soo martaa toddobaatan iyo sagaashan iyo shan jawaankay ku gashaa waa la shubaa kabacdi suuqaa la geystaa wabilaahi towfiiq nin walbaa calafkiisa uga cunaa العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق وقد قسم الرحمن رزق الخلائق إذا المرء لا magacaygu waa cali maxamed cismaan timajilic oo ka tirsan beeraleyda degmada kurtuwaarey waxaan hadda ka hadlaynaa oon joognaa beertayda oo ku taallo bariga degmada kurtuwaarey gaar ahaan aagga la yidhaahdo maayafeer waxaan nahay shirkad weyn oo beeraley ah oo ilaa saddex boqoloo qof ah oo ilaahay waa kuu roon yahay beere iskaashata camal ah baan nahay dhulkan aad arkaysaan oo dhan wuxuu ka mid yahay beeraha shirkadda ilaahay baa ku mahadsan awalan allihii subxaana wa tacaala ahaabaa maxadda iska leh taaniyan waxaa iska leh walaayada islaamiga gobolka shabeellada hoose oo biyaha noo tashiishay oo biyaha noo qaybisay oo biyaha dadka u tookaysay sidaad arkaysaan beerahan waa beero tibcaan waa beerihii xilliga dayrta xilliga dayrta beerihii ahaa waaye waxaan hadda dhex joogno waa beer yaanya ah yaanyadan waa saraaca caadiga saracyada kuwa ugu degdega badan bixitaankooda ah xilliga ay gurmayso waxaa laga guraa ilaa laba boqol oo tinig oo yaanya aha laga guraa waa hal caasi hal caasi baa ka baxo markay u hoosaysana boqol iyo konton boqol baan ka raraa إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثير عليه
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan caawa intaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waaad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballanna inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى